wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanayso hay-adda qatar jarity ayaa guddoonsiisay beerley afartan mooto ah oo kuwa xamuulka ah ee qudaarta lagu qaado iyo afartan makiinad oo ah nooca lagu finjilo geleyda iyo badarka kale munaasabadda wareejinta agabkan ayaa waxaa ka hadlay ugu horeyn kana warbixiyey agabkan la wareejiyey injineer deriya cabdi maxamed agaasimaha waaxda shinnada iyo teknolojiyadda beeraha iyo madaxa hay-adda qatar jarity cabdi fataax aadan macalin maanta brograamkan wuxuu ku saabsan yahay in beeraleyda soomaaliyeed oo isugu jiro dhalinyaro magaalada muqdisho beeraha greenhouseyada kule iyo beeraley guud ahaan wadanka qeybo kala duwan jooga in lagu guddoonsiiyo ama xafladii guddoonsiinta qalab beero oo wasaaraddu ay ku taageertay hay-adda qatar jarity qalabkaas oo isugu jiro afartan makiinadood oo ah makiinadaha milin mashiinka loo yaqaano oo galeyda shiida soorta ka dhiga iyo afartan mootooyin mooto xamuulka ah runtii hay-ad ahaan farxad gaar ay noo tahay inaan runtii wasaaradda kala shaqeyno dadaalada xooga badan leh ay ugu jirto in lagu horumariyo isku filnaanshaha wax soo saarka beeraha ee dalka runtii wasiirku dhowr jeer aan wada hadalnay waxaa muuqata in xog badanna uu ka hayo waaqica beeraha soomaaliya dhanka kale wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa si gaara ugu dhiirigeliyey beeraleyda soomaaliyeed inay isku tashadaan kaalintoodana ka qaataan kor u qaadista wax soo saarka dhaqaalaha dalka waxaasaa qaybinaynaa afartan bajaaj oo xamuul ah oo iska rogi karta xataa ciid haddaad ku shubta waa rogi kartaa iska roga waa ima barbotan la taabane waa qubaysaa khalaas iyo afartan matoor oo kuwa galeyda iyo haruurka iyo waxaasoo dhan way kuu shiidaysaa insha allahu tacaala marka intaasaanu maanta halkan u qabanay inaanu idinla dardaaranno idiin sheegno in dad badan oo soomaaliyeed oo u baahan oo runtii dhibaato u qaba intiinaana laydinka soo xulay intiinaana laydinka rabo inaad micno ku samaysaan nolosha bulshada wax kaga qabataan noloshiina wax kaga qabataan shaqo ku abuurtaan shaqo ku abuurtaan